degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhinaca ganacsiga ganacsiga hadda ka jira degmada ayaa markii hore loo doon jiray degmooyinka kale ee dalka waxaana hadda laga dareemayaa horumar dhinaca ganacsiga qaar ka mid ah ganacsatada ee ku nool degmada balcad ayaa waxay ka warbixiyeen horumarada ganacsi ee ka jira deegaanka
magaalada alxamdulilah ganacsigeeda maalmahan waxaa aada u fududeeyey wadada xiriirisa muqdisho iyo balcad maadaama uu isku socodkii oo fududaaday waxaa hadda ee u baahato wakhti gaaban xataa hala joogo wakhti casira waxaad dalbato isla maqhribkii waa kuu imaanayaan maasha allah kulleyba degmada dhinacyo badana waxaa la soo kordhiyey aan la soo koobi karana jiro oo magaalada ay soo kordhisa hadda kaaxmed ahan annaga hadda shakhsiyaddeenna farku weyn u dhexeeyo maadaama laamiyaa la dhisi wax badan fududeey daa waxa u baahan taha toban daqiiqa lagu keenaa isri micna afar saac la sugayo afar saac shan saac marka qaar toban saacta waa bisoo gaaraysay oo micna gaari xumo abid hadda waa dalbani oo lagu keenaa arjina wallaahi ganacsi waa hadda boqolkiiba boqol waaye amniga saf waaye waa sinimada lagu shaqaystaa waxyaabo aanan horay aanan degmada loogu heli jirin maanta haddii aad uga baahan tahay aad og heli waxaa jiri jirtay in waxyaabo fara badan oo aanu degmada horey looga helaynin oo ay ka mid ahaayeen ama baahiyaa fara badan oo aanu degmada oo ka jiri jireen oo aanu ka doonan jirna magaalada muqdisho kaleynta in wixiioo boqolkiiba siddeetan ama sagaashan ku dhowaad in degmadii ay wada yaalaan tobanka dhimanna waxaan rajaynaynaa in sannadaha soo socdo ama bilooyinka soo socda ay ku soo kordhi doonaan baahideenii ganacsigana in shalay iyo maanta ayna isku mid ahayn